qaar ka mid ah dhalinyaro macalimiin ah oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa isku xilqaamay inay si bilaash ah ay wax ku baraan caruurta deegaanka salax saliid ee gobolka hiiraan deegaankaas ayaa waxaa ku nool caruur boqolaal oo gaaray da-dii ay wax ku baran lahaayeen balse aan helin cid waxbarta mid ka mid a macalimiinta dhalinyarada ah ee isku xilqaamay waxbarista caruurta deegaankaasi ayaa ka warbixiyey shaqada ay isku xilqaameen
maanta waxaan ka soo baxnay magaalada beledweyne waxaan soo gaarnay tuulada la yidhaahdo salax saliid taa ay ku sugnaayeen odayaashii guddiga tuuladaas iyo arday markaas u diyaarsaneed waxbarashada waxaan rabaa annagoo guddi dhallinyaro ah ayaa isxilqaanay haddii aan isxilqaanayna waxaan soo aadnay tuulada salax saliid tuuladaasoo ahaaday mid bilkulyanba ee waxbarasha aysan ka jirin waan u istaagnay xilqaan waxaan samaynay inaan macalimiin aan u raadinno ilmahaan aad arkaysaan waxbaro waan soo helnay macalimiintii hadda diyaar waxay u yihiin ilmahan in qur-aankii loo bilaabo axaadiistii loo bilaabo intaas waan ku guulaysannay laakiin hadda cilladda ugu weyn waxay tahay ilmahan aad arkaysaan goob wax lagu baro ma lahan masaajid ma lahan ilmaha tiradaas qabo ee boqol iyo abaf arday ah bilkulyanba wax waxbarashaa ama u bilaaban ama hadda ay haystaan ma lehan qaar ka mid ah dadka deegaanka salax saliid ayaa dhankooda ka hadlay baahiyaha deegaanka waxayna codsadeen in goobo waxbarasho loo hirgeliyo meeshii wax lagu baran lahay quracdan ayaan ka joognaa waa nagu yar tahay waxbarashada noocyadeesu dhan kastaba ha u dhaqaaqda diiniga hadda naloo ku baaqay meelaan wax ku baranno ma hayno hool guri aan wax ku baranno ma haysanno intaas ayaan soo bandhigaynaa
ficilka aan isuguna mid raggii dhallinyarada ahay oo soo abaabulay oo ka danqaday waxbarashalaanta ka jirta beesha salax saliid oo danyar iyo agoon intaba ka kooban walaalaheenna dhallinyarada ahoo dal iyo dibad intaba kala jooga daafaha caalamka oo ka danqaday inay ka saacidaan dhanka waxbarashada aad iyo aadaan ugu mahadnaqaynaa hool ay wax ku bartaan ma haystaan hool ay wax ku bartaan ma haystaan waxayna la ka awoodo masaajid cilmiga lagu barto oo lagu dukado lama haystaan maanta kahor wax waxbarashaahu ma jirin ummaddan aad arkaysaan oo tirada badan oo yaryarkaa deegaanka salax saliid ee gobolka hiiraan ayaysan ka jirin qaar ka mid ah adeegyada bulshada oo ay waxbarashadu ugu muhiimsan tahay